deegaanka qoorjiidle oo hooskooya waa degmada garijir ee gobolka hiiranga iyo weliba xaraga lagu jaraya ceelbiyoodo iyo baahiwiga qabenga bulshada ka dhaqanka deegaankaasiya iyo weliba xaragjarka ceelbiyoodka ku qeybgalaya xildhibaano maamulka degmada gadoomiye ku-xigeenka reeraliisyuka gobolka hiiranga madax kudareerta hay-ada sam foundation oyo hirgeliidii ceelbiyoodkuna goreyntiiyo weliba milisiya ku hadalaya gadoomiyaha degmada garijir zakariya cabdi farac uuse ku warbiyi muhiimada ceelkunu sanglaya dadka deegaanka inaad maanta inoo xarig jarto ceelkii wakhtiga badan aad gelisay ceelkii aan baahidiisa kuu soo gudbinay duruufo badan oo deegaanka ka jiray oo dhanka biyaha ah markaas ay ugu darnaayeen inaad baahidii aan kuu soo gudbinay ee deegaankan ka jiray inaad nooga jawaabto waa kaaga mahad celinaynaa waa ku faraxsannahay inaad maanta noo joogto oo aad noo xarig jirtaan ayadana mahad gooni ayay noo tahay gadoomiye ku-xigeenka reeraliisyowka maamulka hirshabeelle macalin nuur cilmi gare oo goobta ku hadlaya sheegay in bulshada iyo qabana baahi badan ceelkuna daan ahaan ka hirshabeelle ahaan waxaan rabaa baahiyaha meeshan ka jira in lala wadaago haddii ilaahay idmo qolo walba iyo wasaarad la arko qaybta ay ku leedahay sida waxbarashadoo kale caafimaadkaoo kale xildhibaankii ka wada sarreeyey oo qolo kasta koos garayn lahay inay halkan yimaadaan xildhibaan adiga waay haddii ilaahay idmo waxaana ku mid ee dadka deegaanka iyo amahadnagay hay-adda sam foundation oo hirgeliday calbiyeedkuna intaanu mahad waxaa u sugnaatay xildhibaankana mahad iyo darajiyay khayr allaha siiyo waan u ducaynay ceelkan markuu noo keenay oonkiyaan ka baxnay waa barwaaqaynay xoolihiiyaan shubannay ilmihiyaa biyo noo helay
xildhibaan ilyaasa sheekh axmed oo goobta ku hadlaya bulshada deegaanka kala dardaarm iyo ilaalsadana ceelkuna deegaanadan qaar ka mida markaan ceelasha ka qodaynay caqabada naga qabsan jirta iyo inaan mararka qaar xataa ku qasbanaa jirnay inaan ciidan iyo askar keenno maanta waxay maraysaa in ay dadkii ayagu ceelkii raadinayaan ayagu xoolahoodii inta gadaan ay ku darayaan inta dhiman iyaga dadkii uu qodaayey ay marti soorayaan xoola u qalayaan marka dadka waxay ka yimaadeen meel fog wacyigoodu meel wanaagsanay maanta joogaan annagu marka waxaan ku faraxsannahay in mashruucii si nabad ah uu ku hirgalay mu'asasada arintan fududeynaysay mu'asasada samson foundation iyo dowladda sacuudiga oo dacminaysaba runtii waan u mahad celinayaa annagu markaan xildhibaananahay waxaa weeyaan in aan cabashadiinna qaadno oo aan geenna xafiisyada aanaan adinku gaari karin si baahidiina looga soo jawaabo